Xili oo ay maamulka Somalilan ku dhawaaqeen olole dhiig-shubis ah oo laga sameynayo guud ahaan Somalilan ayaa magaalada Jubilee laga bilaabay ololaha dhiig-shubista. Ololahan ayaa astaan loogu dhigay "Ushub walaalkaa dhiigga", waxaana isbitaalka weyn ee Jubilee soo xaadiray dhalinyaro badan si ay ugu shubaan dhiiggooda. Qaar ka mid ah dhalinyarada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la kaydiyo dhiigga.
maanta waxaa sharaf weyn ii ahayd in aan ka soo qayb galo barnaamijka dhiig-shubista ama ololaha caafimaad ee dhiigga lagu shubayo ee cisbitaalka weyn ee gobolka Gabiley uu ka sameeyey magaalada Gabiley dhiigga in la sadaqadaystaa oo la shubaa waa wax aad u muhiima waana sadaqad aad u fiican cisbitaalka weyn ee Gabileyna waan uga mahad celinaynaa in ay ololahani inooga bilaabaan magaaladeennii Gabiley dadyowga reer Gabiley iyo dadyowga reer Somalilandna waxa aan ugu baaqayaa inay dhiigga shubaan oo cisbitaaladeenna iyo ay goobaha lagu shubo dhiigga ay tagaan oo ay dhiigga shubaan waayo waxaa soo dhici kara masiibooyin aynaan ku talagelin naf ayaad badbaadinaysaa markaad dhiigga shubto walaalkaa oo masiiba ku soo dhacday ayay badbaadin u noqonaysaa qarbadka amba inta yaree dhiiga ee aad shubtaa adigana waxba ku yeeli mayso waxaa idinku baaqayaa inaad dhiigga shubtaan oo aad tagtaan goobaha dhiigga lagu shubayo cisbitaalka weyn ee gobolka gabiley oo ay hogaaminayso agaasimad nicimo yuusuf cilmi aad baan ugu mahad celinayaa iyo tiimkeyga cisbitaalkaba in ay ololahani ka sameeyaan magaalada gabiley sharaf ayay ahayd maanta inaan ka soo qayb galo ololaha dhiigkaydinta gabiley generaal hosbitaal dhiig shub si aad caafimaad u hesho saaka waxaan dadka ku baraarujinaynaa ku wacyigelinaynaa in laga soo qayb qaato ololaha dhiigshubista ee waddo gabile generaal hosbitaal waxaan aad iyo aad u dhiiragelinayaa barnaamijka dhiigashubista ee magaciisu yahay shub dhiig oo hel caafimaad waa barnaamij khayriya aad iyo aad baan u dhiiragelinaa runtii cisbitaalka weyn ee gabiley iyo bahda caafimaadkaba bulshadana waxaan u sheegaynaa inay arrintaasi arrin aad iyo aad runtii u muhiima tahay waxaynu badbaadin karaa qof walaalkeena oo si amarjetiya dhiig ugu baahan markaa waxaan ku dhiiragelinayaa dhallinyarada iyo bulshooyinta dhammaanteedba inay shubaan ololaha dhiigshubista ay ka qayb qaataan ololahan ayaa qayb weyn ka qaadanaya xaaladaha deg dega ah ee soo food saara isbitaalka gabiley